halaagayso abaarihii sideed iyo wax yar dhiman ayaa bakas waday arday jaamacadda u socotay ayaa waxay kula kulmeen qarax yaani tuugaanima jidkan ex control aggooye halkaasoo arday badan in qaar badanna ku dhaawacmeen qaar badan ay ku dhinteen dhimashadii hadda waa dhowr iyo toban ayay maraysaa ardaydii ku dhimatay way u socotay mataqaana waxbarashada laaka iyagoo laba bal caafimaad qaba gudahoda kasoo sootay kadib loo egaa iyagoo meeri gudahoda lagu celiyay dhaawacani waa ka badiyaykaasi oo wuxuu maraya dhowr iyo soddon ayuu marayaa dhaawaca marka dhaawacaasi ma ardayda sida gaarka jaamacadda banaadir uga tirsan ba maya waxa weeye jaamacado badan basaskooda ayaa ku jiray laakiin ardayda jaamacadda banaadir dhowr iyo labaatan weeye hadda in hadda dhaawaca oo la hayo oo la yaqaano la garanayo dhimashadana waxay noqotay dhowr iyo toban bay noqotay jaamacadda banaadir keliya doctor biday sideed ku ogaateen khasaarahan ardayda soo gaaray ma waalidkii baa idinla soo xiriiray mise waxaa jira guddiyo idinka idinka tirsan oo goobta tegay waxaan leenahay guddi oo jaamacadda ayaan magacaabnay saakashaqeeya guddiga guddiga masiibada lagu yihahdo waxay aada ula xidhiideen isbitaaladii markay jiraan control ku hayeen isbitaaladii bay tageen adi arday la geeyey dhaawacii dhimashadii la geeyey ayay kormeer kusoo sameeyeen waan tagnay waalidiintii ardaydaasi iyo mala xiriirteen oo ma ugu warbixiseen haddaysan la socon waxa dhacay waalidiinta inta badan waynuxle way noo yimaadeen waa nagala qayb qaateen ardadii kormeerka aan sameyneyne wana nala socdeen waalidiin badan baa yimaadeen qaar badan meedadkii waalidiinta ayaa qaatay oo duway ardaydii dib u cusharay qaar badan oo dhaawacada isbitaalabay joogaan waalidiintii waa la jooga oo baxnaaninaya
ugu dambeyntii doctor biday ma jirtaa dhacdo kale oo sidan oo kale ah oo qarax weyn oo muqdisho ka dhacay oo khasaare intaan la eg oo ardaydu ama ardayda jaamacadda banaadir wax ka soo gaaray marka laga reebo qaraxii shaamo ha waxa ka dhacay midkii harka isaamaha oo arday badan soomaaliyeed ay ku baabi'een ama dhibaato xoog loo kasoo gaaray arday qaraxii afar iyo tobankii octoobar waxaa ku dhintay arday fara badan oo soomaaliyeed qaar badan jaamacadda banaadir qaar ka taqaarujiyo ka qalin jabiyey ee qaalan ka qalin jabiyey intaba waa ku laacay waa ku baabi'een